somalilan ayaa ka soo horjeysatay in hawadeeda laga maamulo magaalada muqdisho waxaana ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku eedeysay inay ka baxeen heshiiskii ay horey arrimahan uga gaareen waxaanay qaramada midoobey ka codsatay in iyagu ay gacanta ku sii hayaan maamulidda howlaha soomaaliya wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee soomaaliya maxamuud xaashi cabdi ayaa arrimahan uga warramay wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac waxaana ugu horreyntii weydiiyey siday u arkaan in maamulka hawada ay la wareegto dowladda soomaaliya somalilan waa dal madax bannaan oo ka go'ay soomaaliya madaxbannaanidiisii la soo noqday leh xuduudo sugan hawabadeedna leh marka soomaaliya kama tirsana soomaaliya mana matisho dowladda soomaaliya somalilan maanta sidaa darteed somalilan ma ogola in hawadeeda laga maamulo dowladda soomaaliya maamusho ma ogola ma ogolin in muqdisho laga maamulo in nin gaari xagala geel wax guntiga lagu qaado ka weyn ama lagu qaado ka weyn hadlayno maamulka iyo kontaroolka hawada soomaaliya hore qaramada midoobe gacanta ugu haysay dhowaan labadiina dhinac waxaad ku heshiiseen in sanadka cusub marka la gaadho bisha january oo kale in lala soo wareego kadibna walow xilliyada qaar laga hadlayba in hargeysa la keeno xaggay wax ka qaldameen iyadoo wadahadal ba idin socod labadiina dhinac soomaaliya way burburtay wixii soomaali la odhan jiray way isbeeraaday way kala baaday wax weyn bay ahayd in aynu wax isla qaadanno oo bal aynana warsaa inagoo dad walaala aan waxsaa u maamulanno wax weyn bay ahayd dowladda somalilan way soo dhawaysa arrintaa meel baanu wax dhignay walaaladaya iyaga ayaa wixii ka baxay muran bay geliyeen wixii aanu ku heshiinay shirkii ugu dambeeyey aanu isugu tagnay istanbul iminkana iyada oo daraasad lagu jiro in assessment team laloo soo diray oo la qiimaynayo bal sidii hawada soomaali gacanteeda loogu celin lahaa ayaa mas-uuliyiin ka tirsani montreal tageen xarunta hawada laga maamaday qaramada midoobay waxay weydiiseen iyaga lagu wareejiyo arrimahaasoo dhan waxay dhan ka yihiin isfahamkii iyo wadahadalkii soconayay halkaa waxaa ka muuqata marka in heshiiskii iyo ballamihii cuhuuddii lalahaa ay walaalaha iyo burburiyeen sidaa darteed annaguna mar hadday sidaa tahay waxaa mowqafka iyagu yahay maanta qaramada midoobey waxaanu ka doonaynaa in lagu soo wareejiyo maamulka hawadayada si gaara aanu u maamulanno oo aanu u leenahay awood iyo imkaaniyaad intaba waa tahay markaynu ka hadlayno maamulkan iyo weliba in dee soomaaliya ay tallaabadan dib u qaado ma ahayn soomaaliya iyo somalilan oo keliyata kulan u gaara amaba intii jara wadahadallada la gelayay iyo weliba qorshayaal hawlahaad galayseen o dhan dunida idinku dhex jirtay turkiga idinku dhex jiray xilliyada qaar waxaa idinku dhex jiray ikawa oo ahayd qaramada midoobey maamulka hawada iyo u qaabilsan gaadiidka cirka ma la xidhiidheen iyagii runtii mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya wax xidhiidhahoo aanu la samayn ma jiro waayo dee waxaanu aragnay tallaabooyinka ay qaadayaan iyo hadalladoodii warbaahinta ayaa muujinaya in ay wixii aanu ku wada hadallay iyo wixii aanu isla wadnay ay baal mareen muxuu ahaayey hay-adda qaramada midoobey dee iyadaa wax noo haysa annaga soomaaliya waxba nooma hayso walaaladayo waxaanu nahay dad meel wada joogo oo haddii midmeeye maanta waxba ma hayno annagu qaradii midoobay dadkii ka mas-uulka ahaa baanu la xidhiidhnay mowqifka iyaga siyaasigaa baanu u gudbinay dareenka iyagaanu u gudbinay annagu waxaanu doonaynaa in hawadayada aanu gaar u maamulanno inta soomaali loo kala gurayo wax ama naloo qaybinayana waxaanu raalli ka nahay in qaraba midoobay in hay-adda qaramada midoobey akaw sida ay u maamuli jirtay ay usii maamusho gacanta uga hayso markaynu ka hadlayno in somalilan ay gaaru doonayso hawadeeda soomaaliya iyadu waxay ku doodayaanay dhowr marna ku hadlayn inay yihiin dowlad muctarif oo la ictiraafsan yahay somalilan weli dunida kama haysa ictiraaf caalamiya siday dunida ugu qancinaysaan inaad la soo wareegtaanoo mid gaara laydi siiyo waa su-aal aad u wanaagsan somalilan ma aha qaran la aqoonsan yahay hase yeeshee waa waddan jira waa xaqiiqa jirta dunidu la macaamusho xad soo jireena leh sharciyad guuna leh oo waafaqsan hadiyada midowda africa marka intaa laga tago waxaa jira wadamo badanoo la aqoonsanayn oo nidaam iyo maamul leh oo f i r gaar leh oo u maamusho hawadooda gaar oo flight information region wax layaa leh waxaa ka mid a taiwan waxaa ka mid a waddanka la yidhaahdo falastiin oo aan la aqoonsanayn waxaa ka mid a waddamo badan oo la aqoonsan yahay oo aan lahaynba oo kuwo kale u maamulaan oo dunida ka mid a waxaa jiraba waddamo f i r fara badan leh oo imminka waddamada qaarkoodba shan iyo afar leh marka waddanka inugu dhoweey yaman laba f i r buu leeyahy marka runtii arrintani waa qadiyad ka duwan somalilanna waa waddan xaqiiqa jirta weeyaan oo aan cidina maanta dafiri karan raggu martiyana ma nihin de walaalada iyo maanta ka martiyaya waxa arrinkan marka laga hadlayo maamulka hawada somalilan iyo soomaaliya muddu murankeedu soo taxnaa muddooyinka ugu dambeeyana wuxuu ka mid ahaa arrimaha xasaasiga ee aadka looga hadlo dhowr jeer waad ka wada hadasheen hase yeeshee inaydaan weli ku heshiin baa muuqata maxaa xala somalilahaan maxaad u aragtaan gabagabada xal waxaanu aragnaa xal in in in naloo qaybiyo hawada oo somalilanna inteeda ay gaaru maamulato mas-uuliyaddeedana qaato walaaladayana saasoo kale muxuu ahaaye aananu laba qaydhinka ku qaybsaday baa layi bisaylka iskuma cawrido haddii bidma inta ka horaysana ee aan nala dhisayo ama aanu u bislaanayno labadayada dhinacna waxaanu annagu qabnaa qaramada midoobay siday gacanta uga haysay ha ku sii hayso wixii intaa ka duwan runtii dhibaato horle ayaa ka iman doonta waxun baynu maqli jirnay qalaalaaso dhulkaahe qalaalaaso cirkaabaa soo kordhi doona oo aan soomaali mahadin doonin waxaan runtii ka digayaa cawaaqib xumada iyo dhibaatooyinka ka soo foolle annaguna waxaa run ah oo aanu beesha caalamka iyo qaramada midoobay iyo soomaaliba u caddaynaynaa in aanu qaadi doonno tallaabooyin adag oo aanu aan ahayn afgubaadsi iyo hanjabaade la arki doono biritu
kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee somalilan maxamuud xaashi cabdi oo wariyaha iyaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirbac u warramayay